wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee dowla goboleedka hirshabeelle mudane maxamed maxamuud cabdulla ayaa maanta magaalada beledweyne ka daafuray imtixaanka wareysiga laga qaadi doono macalimiinta dowladda ee kasoo gudday imtixaankii qoraalka laga qaaday macalimiintan oo tiradooda gaaraysa boqol sagaashan iyo shan macalin ayaa muddo saddex maalmooda mari doona imtixaan wareysi oo lagu hubin doono xogta ku saabsan waxbarashadooda taariikh nololeedkooda iyo kaalinta ay ka qaadan karaan horumarinta waxbarashada wasiirka wasaaradda waxbarashada hirshabeelle mudane maxamed maxamuud cabdulle ayaa sheegay in macalimiinta kasoo guda imtixaanka loo diyaariya goobta lagu tababari lahaa ismarkaana tababarka uu socon doono muddo lix bilooda si aad la socotaan dowladda federaalka saddex kun oo macalimiin ayay qaadatay maamul goboleedyadaana loo qeybiyey iyo gobolka banaadir waa tii maxaan ku rahdaa imtixaanka la galay inta dhowr boqolaa gashay ilaa sagaal boqol ku dhowaada aa beladweyna gashay si fiican baa la isku xulay qaybta ka soo gudubta ayaan maanta iyo berri iyo berri dambaba maanta oo arbaca iyo khamiis iyo jimcahaba aan rabnaa tiradooda waa boqol iyo sagaashan shan boqol iyo sagaashan shantaasaan waxaan rabnaa inaan hubinno qofkaani qofkii ma yahay shahaadadiisii saxi ma ahayd tii uu soo dirsaday ma tahay maaragtay asluubtiisa siday tahay xaaladiisa mujtamaca siduu yahay ayaa la rabaa in maaragtay su-aalo laga weydiiyo hadduu interviewgaas ku gudbana waxaa la soo dhejin doonaa intii u gudubtay markaasi in tababar la siiyo tababarkaasoo noqon doona muddo lix bilood oo karaashaa la siinayaa si macalimiin rasmiya loo helo waana loo diyaariyey halkii ay ku geli lahaayeen magaaladan beledweyne meeshii tababarka macalimiinta loo bixiyey deegaankoodii waa meel deegaan leh raashin leh intaasna tababar koorso deg dega si loo siiyo si iskuulaadka meelihii la xoreeyey iyo iskuulaadka baahidaha jira in loo kala qaybiyo wakhti ugu dhaqso badan marka waxaan rajaynaynaa maanta iyo berri iyo berri dambaba inaan soo gebagabayno boqol iyo shan iyo sagaashankaas waxaa interviewga qaadaya nin ka socda jaamacadda ummadda iyo nin ka socda wasaaradda federaalka iyo laba qofood oo maamulka gobolka maamul goboleedka hirshabeelle ka socda annaguna waxaan nahay supervision ahaan siday wax u kala socdaan maanta waxaan ku bilownay lixdan lixdankeen hadda wadnaa waxaan rajaynaynaa inay maanta noo soo gabagabowdo beritana sidoo kale saa dambena sidoo kale ilaa ay ka dhammaadaan saddexdan maalmood boqol iyo sagaashan shantaas waxaan u rajaynayaa macallimiinta ka soo gudubtay imtixaankii adkaa ee maaragtay numbarska lagu saxay oon magaca lagu sixin si fiican loo saxay ay ku faraxsan yihiin inay maanta ayaguna interviewgaas ay sidii ay maaragtay su-aalaha loo weydiiyo ugu jawaabaan waxaan rajaynaynaa inay hirshabeel u soo baxaan macallimiin aqoon fiican u leh lagu aamini karo ilmahaasi maaragtay lasoo diray mustaqbalkooda waxaad og tihiin maanta iskuulaadka noo jira in macallimiintu aysan laysan gaar aysan lahayn qof walba oo macallin iska noqda hadduu jaamacad ka soo baxay marka dowladda federaalka go-aan waxay qaadatay macallimiinta in la tababaro tababar adag la marsiiyo si loo helo arday aad u fiican marka waxaan rajaynaynaa mustaqbalka in arrintaasi lagu guulaysan doono waana bilow waxaan rajaynaynaa qaybtaa markay dhammaato haddana qayb kale in lagu soo celi doono haddana macallimiin kale la qaadi doono insha allah cabdiweli xuseen daahiya iyo cabdisalaam khaliif maxamed oo labadaba ka mid a macalimiinta laga qaaday imtixaanka wareysiga ayaa si wadajira u sheegay inay ku faraxsan yihiin inay kasoo gudaan imtixaankii guudisa markaana rajeynayaan inay ka gudaan imtixaanka wareysiga aada iyo aada usoo dhaweyna aada ugu faraxsanaa inaa maanta kamid noqdo ku dhowaad sagaal boqol oo qof meeshaan imtixaan ku gashay degmadan beledweyne inaa maanta kamid noqdo macalimiintii kasoo gudbe oo imtixaanka interviewgana maanta isla beledweyne ku qaadanayso marba haddii macalinku uu dad soo saaraayo wuxuu lafdhabar u yahay bulshada macalinka sidiisaba waxaa kahoos ka hoos yimaada injineerka dhakhtarka wasiirada xildhibaanada qayb walba bulshada ka mid ahee macno iyo miisaan iyo milgale dhammaantood waxay ka wada hoos yimaadeen macalin macalinku marka door weyn ayuu ku leeyahay nolosha bulshada iyo habdhaqankeeda in arrinkan wasaaraddu ay mas-uuliyad iska saartana aadaa ugu bogaadinayaa waana wax waxtar u leh bulshada aadaan ugu mahad celinaa dhowr jeer aan u mahad celinaa wallaahi koleyba imtixaanka waa usoo gudbay aadaan ugu faraxsanahay sharafayna ay tahay inaan ka mid noqdo macallimiinta usoo gudubtay loona qaadanayo kana aan sidoo kale aan ka mid noqonayo macallimiinta qaranka aadaan ugu faraxsanahay si aada u saraysaan ugu faraxsanahay wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee soomaaliya ayaa sanadkan qaadanaysa saddex kun oo macalin iyadoo tiradan loo qeybiyey dowlad goboleeda dalka iyo gobolka banaadir waxaana maamulka hirshabelle ku soo aaday afar boqol oo macalin kuwaas oo dhowaan lagu wada in loo furo tobabar aqoontooda kor loogu qaadayo si ay u soo saraan jiil mustaqbalka dalka anfaca